mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan ismaaciilow dee sheekadan meel xiisey maraysaa horta gobaad maxaa tiri markii dhawed mar walbaan waxaa la soo taagnahay horta gobaad ninkii geeya ha guursado laakiin waata gabdhihii bay sheegayaan oo leeyihiin wiil yar waa ti toddobaadkii horena waxay soo yidhaahdeen wiil yaroo ku mashquulsan sawir bede bedelashada facebook iyo shabakadaha ku jira maalin mituu sawir iska soo qaado maalin walba maalintii waxaa laga yaaba in taas soo goorna sawirada bedelaan marka waxay yidhahdeen wiilkaas no meel uma hayno meel noogoo banaana maantana waxa bay leeyihiinba wixii uu gogasha ku tegi lahaa iyadu ka baarbaaranaya waxaan tiri caashe hoostasaad ka wada hadasho adigii hablo waxbaa isku ogtihiin maalinta anugu waan shakiya horta maya sheekadu markay si u toosantaad ujeed wadada ay hayso waad isaga jeedaa maogta dumarkiina oo kamidna oo ku dhex jirna waan ognahay xaaladda jirtana marka waxaad leedahay dareenkaygay dadkan ka- ka tarjumaya marka gabdhuhu way iska wada warqabaan sababtoo ah iyagay marka dambe u dhuranaysaa oo ama gabar baa laga soo dooranaa ama iyadii baa lasoo doonaya marka waxa dhacayo dhan way ujeedaan ka war haddii laiskaga daba yimaado waa la arki doonaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka ismaaciil xuseen farjalo soo diyaariyey bal aan ka wada bogano
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaan idiin haynaa silsiladdii gobaad oo weji kala yeelatay talo wejigaasi muxuu yahay hablihii oo shiray oo go'aansaday inay wiilashii ka tashadaan mm, oo talo maxay isla garteen maansooyinka ayaa jawaabaha su'aalahaas ina siin doona laakiin aan ka horreeyay waxaa magaalada muqdisho farriin ka soo diray mid ka mid ah hal abuurrada da'da yar oo lagu magacaabo sayid cumar bashiir oo dardaaran u diraya gobaad islamarkaana leh gobaaday bal dalka dib ugu soo laabo oo fursad kala siiyey wiilkii jacaylku idinka dhexeeyey inta goobta joogta ee dumar iyo garrada leh carraeeda garaarada dibadda iyo gudahaba ka soo kala gabyaayo gasiin aana haynin qoryaha u guranayo u galoofeeya neefkaad candhadiisa gujisee anaan gooni baarin giddi idin salaamee mala soo ardaa galay gabadha anaan weligeed guraydkay ku ababtiyo gasadeeda dhaafine gesa dhuubta ariga gasa bixin ogeydoo ganuun xaar lafiidkii gaaxdeeda maashee marka ay isgaaraan gocyada ku lulatee goosaar ka dhigataay waxunbaa ku ganay oo waad naga gadoodee inantaa in loo gafay nabdigeeda gelisee maanta gashay tahriibkoo calooliyow la goohdoo gaajadu ay dubatoo dal jirgaafa meera giddiisoo kaleetoo gabaldhaciyo waa beri guro bahalinaysoo u gudaysay duurkeen indhaha aan isgelinay diihaa la gubatoo darxumada la gadatee guduudkeeda dhabankiyo dheeheedu gaasiray gardaxada la yeelatay gabadanada dhacaysiiyo gayac iyo qabowgee dugsi iyo gabaadiyo aanan helin gashaan ay ka hoosgasho cadceeddoo halaqa iyo abguryada gandahooda miratee ufageylamaysaa hadba gol u tuurtee goobaara iyo miid goboleeyey dhiigoo gubtahanyada dareentee qalbi u gadloon iyo qof ay la gacatiyo garow ay la oydiyo gacal iyo tulweydee galiilyotankeedii intay gabawarkeedii iyo ruuxdu maygoodo geerideedii saansatay iyadoo itaalgabay gataatidhac iyo quus liibiyo isgogashee magafyihiyo nacabkii gunyo waxa ay hiidiyey geniyaadka lacageed gafanuhu ka naaxee badda guuxa weyneyd hori kula dulgooystee hirarkiiyo gufaacadu hadba gees u tuureen galadeeba weeyaan waxaad guul ahaataba gabaahir ciladiyo godoonkii haloosiga gudcurkiyo madoogii iyo maringuracantii haddaad goysay maanyada gullowkuma hadda haddii geysigeennii gaarhayaha silsiladii xarun gaajo taaliyo inaad gashay talyaaniga farjar weriyey goorta markiise aan fallada guray saxaaraha aad ka gudubtiyo goobtaad haatan joogtaa kudka guuri qanjo u guur igalamagal roonee intaad gorof u tuman layd gunnadiiyo cayrtoo goonyaha magaalada dawarsi u goclayn layd inta sida gamaankii gardarradiiyo eexdiyo gaboodfalka maagale lagu saaran laagibil inta lagu guriifoo garaadaha lagaa dhigo gidaarada kiniisadda eeyaha la gamilayd inta guhaadda eel kale gadabtaa tirsanaysaa cidnii garsoortiyo guurti waayilaydoo daltabyad iyo gacandhada hooyadaa gargaartiyo guuleed aabbaha iyo gayaankaa aad tabilayd inta gumaraha aad iyo sooyaalkaaga guunkaa hiddahaada gadilayd oo aad bahgooyada waxaad gasho amaad guddo nin aanan garanayn aanan geyan xilkaagaoo ku gaboobi doobnimo gaabsi uun yaqaanaa gurdarraaca kelinimo garabgaronya iyo been af libaax ku gelilayd inta lagu gumeeyo guumays aad noqon layd gob iyo haldoor iyo rag galbeed ma jira ee hunna gacaladayda ay ka soogiy qurbaha oo gadaal noogu soo noqo goor ugu iida-ay gudguduhu uu biyodhigay jilib iyo gobayn iyo garbahaarey iyo luuq hakabe iyo afgooyooo garsaare iyo mahadaay beeraha la gurayoo matabangarooriyo guracaal jannaad uu geelii ku dhalayo guddoonka iyo dhaantada loo galeeyo gaalkacyo iyo galdogob iyo hobyo iyo garacad iyo ayl iyo garoowiyo ceelgaal iyo xaafuun gaawaha la wada colay taleex gooyaheediiyo ceeri gaaba iyo surad galaclayey togagii daalagebyaheediiyo isha gacan libaaxiyo ilaa saylac guradeed adigoo gulwada oo geyigoo dhan soo maray oo geenyo faras iyo gaadiidkaagu uu yahay gurgurshaaga hayeenka gal jannadii hargeysa aad maruun cagaha soo geli adigoo garaarsaday garbisaarta dhaqankiiyo subeeciyadii garashada gacmaha soo xinaystoo guudkaagu daban yahay ka gungaar jacaylkaaad baryo gunuday dhidibkiis gabankii aad caashaqday guurkiin xalaaliyo maalmaaqalgalkiinnii guri laba daryaalaa dadabta iyo gandoobkiin gaafa loo mashxarada ee gurta midhahaad beerteen geedkiisa waa hore fariintiisa wuu dhiibtay sayid cumar bashiir oo ku sugan magaalada muqdisho dhinacaas iyo dalka norway waxaa mar kale ka soo hadlay hal abuurka da'da yar ee lagu magacaabo siciid jaamac maxamuud oo leh raggiinan isku haya gobaad horta hubsada cidda ay la hayso oo tolo muxuu uga jeedaa weliba wuxuu leeyahay gobaad yurub bay xilligan timi wayna joogaysaa oo qoladiinna dalka ka soo hadlaysana candhuuftiinna dib u liqa gobaad qurbaha ayay usoo digarogtay gumaciyo rasaasta iyo gabadanada socotay iyo garnaylada dhacaayo iyo galowgan ciyaayo iyo aarkan gurxamayo iyo guntimaha xirmaayo iyo doodaha iskarab yaal ee nimbe gees ka soo galay uumiyaha balgebigood ismaaciil balgaarsiy salaan guurti leedahay arartaa gayaxa maray aan gudaha sii galo cabdiyow balgooga gobaad baan calmaday oo roog guduudan loo dhigi goor dhowna soo geli googlahana iga baar waa yaabay gaban iyo hogayaan aadan weli arag oo caashaq uu galay ninkeediina goobtiio godtumbo ku sugayo gaari uu diyaar yahay miyaa guursanaysaa laba wada go'aansaday inay nolol gorfeeyaan dhexdoodaan gelayaa gar miyaa u leedahay gabaygaagu liite goobtaa maxaa dhigay mid kalena gar weeye garmadoobahoo idil guurkoo la badiyaa sunno gaara weeye diintana ha gara marin ragga gudaha joogaa garmaqaato dayro ah godadliya nin liitaa gabdhaheenni wada furay allaylahay gaf weeyaan xaal baa garkaaga iyo gundahaaga yaallo gabaygiina kaa xiran waddo kale ka soo guur genyadii gabyaysahay haddii aa gobaad tahay halxiraale iga gunud garsangasi maxay tahay gumbash caana lagu daray iyo gocosada ayaa weyn waa goboldhiggeedaee ragga guud ahaantii meel baad ku garataa inuu geel la nooc yahay amranay miyaa garan soo gabagabeeyee hal kalena gar weeyaan calisabiix gunteediiyo gaarisa dusheediiyo xamar goonyaheediyo guryasamo hargeysiyo baydhabo gunteediiyo bagistaanba gebigeed gobaad aadi mayso kaltuun baaba goysoo gabdhaha isku raaco yurub bay ku gaardiin gundhigeedu wuxuu yahay ninkii soo gabyow joog geeraarada inoo hay gobaad waxay ku soo tiri caqal gunudhuggiisiyo galbis aan cayaareh haddii haddaa geesi jiro tahay lamaanaha ka gaabsada gudub oo waddada dhaaf gees kale ka haaneed
dhinacii hablaha haddayn u galnona tan iyo intii silsiladani ay bilaabantayba waxaa jiray doodo dhex marayay qurbajoogta iyo daljoogta iyo weliba odayaasha iyo dhallinyarada oo iyana iskaga hor imanayay dhinaca guurka hablaha haatanna dooddii waxay maraysaa mid u dhexaysa hablihii iyo wiilashii gobaad lafteeda oo markii hore daljoog ahayd haatan waxay ku sugan tahay carriga talyaaniga waxaana iminka wixii ka dambeeya malaha lagu xisaabin doonaa qurbajoogta umulkhayr xaashi daa'uud oo ah gabadh da'yar islamarkaana hal abuura oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa leh hablihii way tashadeen oo weliba wiilashii ayay ka tashadeen waxayna tirinaysaa sababaha ku kalifay in habluhu ay go'aano noocan ah qaataan maansayahanka goobtiiyo guurtidiyo abwaanada gobaad raadinaya oo marka hore salaan guud googaadu badatoo nimbe gees u faaley garta madasha taaloo xaajadu guracantee talowya idinkala guri adaan kuu galeeyoon gaar kuugu baaqee gobaaday ha lagu yidhi inkastood gabaahiir ku go'doontay maalmoo nacab kugu guhaadsheen nimankii gurxamayay midba gees u baanee wada taagay ganafkuna garabaanay kuu fidin waa guulama haddii haddii aad ka gudubto aad talyaani gaadhee hidihii garaysnow dhaqankana ha gees marin hana goyni fararkoo guulaha ha caasiyin usii dhaaf gariigiyo geesigii ku caashaqay guriguu ku noolaa gotanbeeg dusheediiyo dalhi gaararkeediyo guud ahaan adduunyada gaafwareeg ku daanshoo gaashaanbuurta naatiya u k mar soo gaadh guusha ku naalo waxaan uga gol leeyahay odayada gaboobe giniyada ku faaniya kuma gaya awowga guntay oo haddana furay ninka gabayga maalee baakistaan gunteediiyo geyigaa ku noolow waxaad goosataa ee dhididkaaga gelisaa aakhiro la geystaa gurigii aad leedaa marti loo goglaayo arrin lagu korfeeyaa adigoon gasiin hayn guunya kuu dareereen guud hadhaale hanan karin gobaad kuuma jeede gegada ha isku caatayn guntay oo haddana furay baladweyn gasheediiyo guryasamo hargeysiyo godaiyo wardheeriyo guriceer dusheediyo goobihii dalxiiskii xamar gaaraarkeediyo ragga gudaha joogiyo ifiyowna googa waxba gocasha iyo ciil gacan haadis beeniyo soo noqo gobaaday ha ku garasho seegina wakhtiga iskuraayo way gadoontay dunidiiyo wuxuunbaana guursadaa ninka googo haystee yurubtaa mar gaadhee naga dhura gabaatiga guntay oo haddana furay geesigii jacaylkii gocashadu la daristee qaban waayo gogoshiyo yaxya gacalahaygow adna samir guddoonsoo ka gilgila fallaadhoo nasiibka ama kale gaad fara badan gayankuyi umulkhayr daa'uud xaashi waxay hadalkeeda ku soo afmeertay yaxyow mar kale nasiibkaaga baadhbaadho gobaad way ku dhaaftay waan ka xumahay waxaa halkaa ka dhacay laakiin tolow fariintaasi ma waxay ku kooban tahay oo keliya umulkhayr daa'uud xaashi mise tolow gobaad lafteeda ayaa la qabta bal aan arrintaas ka war doono gobaad lafteeda ayaan garaacay waxaana ku idhi waxaa iigu kaa war dambaysay adigoo hadhuub jacayl la wadaagaya wiil aad iscalmateen haatanna yurub ayaad cagaha dhigtay jacaylkiinnii ma sii wadaysaan oo weliba dee marka qurbaha la tago habluhu waxay galaan inay u dacwoodaan haddii cidi dalka kaga hadhay laakiin wax kalaa meesha igaga soo baxay waxaana la iigu jawaabay maansadan soo socota dumar gool ma dhaliyaan gabayana ma tiriyaan geediga rarkiisiyo gurigiiyo carruurtiiyo gobashay ka adag yihiin raggiina ku gumeeyo oo mar haddaynu geedkiyo garoomada ku kuranoo geeraar wadaagnaba guul baanu joognaa halabuurka gaamuree suugaanta ganayow marka hore salaan guud xaajadii guracantoo habla guud ahaantood go-aankii ay qaateen aqbal tiri gobaade wiilashaa gurxamayow gaabsida warkiinoo gafkayna raguu galay marka hore garwaaqsada gumic iyo warmaha adag bartaan ula golleeyay gunta aanu soo dego galka seefta kala baxo gaaridii haweenkiyo gaasira kaltuuney raggi geela bixin jiray gamaan farasa huri jiray geenyaduna dheertaay iyo qoriga gaadhka waa in geeriyootiyo in gabowday gacaloy bakistaan ninkaa galay guriceed midkaa jira xamar goonyaheediyo goljan iyo hargeysiyo garoowiyo nugaal iyo gaashaamo iyo hawd guud ahaan dalkeenna dubay iyo gariig iyo gadar iyo riyaad iyo gase iyo kuweyd iyo goonyaha adduunyada gees kastaba ha noqotee geeska maanta jooga godadlay u badan yihiin hablahana garoob iyo gabow ay horseedaan bal inay garaadkiiyo garashada ka maran yihiin gees kale balileeg ragga yidhi gayaan iyo gacal baan idiin nahay markay guurka noqotee gabadh ay jeclaadaan waxay gogasha dhigiyo shilimada gabaatigaa guntigeeda hoosiyo gasheeday ka baadhaan caashiqday gubaayana afgobaad suweeyo marka gurada loo galo dhamacdii galoolkiyo girgiraa holcaayiyo gocondhiya abees noqoy gada kala kaltuuneey geed lagu qataariya garaabay cunaano geli meel ma dhigayaan dhowsana ma haysta gobtii aan la dhalaniyo gabdhaheenna soomaal gidigoodu sheegoo fariintayda gaadhsii waxba yaanu ila gudanguuraynun hadalkuye aan soo gunaanadoo soo gooya maasada wiilkii aan gacloodee awgii u golongolay hordagamacu diida iga jaray gasiinkow markii aan go-doomee gabadana dhex jiibsaday hordagarab imaadsiin gudcurkii habeennimo inta soo guclaysana geestayda maadiman markii aan guulaystee gacantii cadaawaha guulayga dulqaadee baddii aan ka gooshayna haddaad tidhi gobaaday samir baan guddoonsaday yaxyow gaabis baa tahe maad gudan xilkaagii geesigiina maad noqon
goobta wacdaraa ka dhacay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudiga aad bay u mahadsan tahay laakiin dee waxba ulamay hadhin hablihii dhinacii wiilasha bal toddobaadyada soo socda ayaynu eegaynaa waxa ragga ama wiilashu ay kaga soo jawaabaan doodaha hablaha dhegaystayaasha xiisaynaya in ay silsilada gobaad ka soo qayb qaataan waxaan u sheegaynaa inay fariimahooda ku soo diri karaan somaali at v o a news dt com waxaa naga xasuusin ah in ka hor inta aanad fariinta soo dirin aad isku daydid inaad dhegaysatid barnaamijyadii hore uga baxay silsilada gobaad oo ku kaydsan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaali dot com adiga oo qaybta barnaamijyada ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hla abuurka ilaa toban qaybood oo hore ayaa baxay qaybtanina waa qaybtii koob iyo tobnaad kadib marka aad fahanto qaabka ay silsiladu u socoto iyo sheekada ku xidhiidhsan waxaad mar kale hubisaa in maansada aad soo diraysaa ay waafaqsan tahay godka ay ku socoto silsiladani waxaana xasuusinayaa dhegaystayaal badan oo maansooyin soo diray in ka hor inta aanaan baahin aanu maanso walba eegno dulucda ay xambaarsan tahay sida ay ula socoto silsiladan iyo weliba tayada iyo midhaha iyo miisaanka ay maansadaasi xambaarsan tahay aan mar kale idinku celiyo ciddii jecel in ay silsiladan ka qayb qaadato waxay noogu soo hagaajin karaan somali at v o a news com tan iyo intaynu mar kale ka kulmayno barnaamijka hibada iyo hal abuurkana waxaan iskaga tegayaa sidaas iyo isbaqal dambe oo xiiso leh
waaw ismaaciilow dagobaad qudheeda seefta gasha kala baxda markan oo halkuu yaxya meel ku sugaya waxay tiri horta een, waajibkaagii ma gudan waad gaabisay intaan carrada sii dhex maraayo niyow hablo horta markii qurbaa tagaanba hay waxbaa taabta hay inantu markii ay dalka joogto hablaha qaarkooda ismaaciilow isku wada duubina
duutaa gobaadoo shalay dalka joogto hay iminka mar alla markii qurbihii timi waxay ku waxay ku xiran tahay gacanta iyo kaalinta ay ka heshay hadda weliba haddii qurbihii lagu ilaaway oo intay wadada sii maraysay een, lays yiri malaha taas soo noqon maysa badweyntay ku hafan doontaa laga tasaday haye ta markay iyadana gudubtay waxay tiri waa noolahay weli de haye waa markii talyaaniga hadda tagtay weli ma hadda yurubtii kale ninba wuxuu odhan jiray yurubtii indhaa cadcadeed meelii shishe iyo albaabka yurub ay taagan tahay biyo hadda albaabkii yurubba iminka ka gashay waa garata marka weli xitaa fadhigii lama fadhiisin marka weli safaraa ku jira inantii oo safarka ku jirta mar hadday durbasaa isi bedeshay Ah.
Mm, hadhow wax laga filan doonaan garanaynba waxay ku xiran tahay haddana sida uu yaxaye baashi iyo kooxdii doonaysay gubaad haye halka ay maraan iyo sida ay bal een, wax u bedelaan iyagana hadday sheekada bedelaan malaha iyadana way bedeli doontaa dhinaceeda waa tahay